waxaan rabnaa bulshada soomaaliyeed inaan warbixin gaaban ka siino howlgalkii afar labaatanka saac ee lasoo dhaafay ay ku jireen ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo dhammaan laamaha amniga oo ay weheliso hay-adda sirdoonka qaranka ayagoo labada hay-adoo iskaashanaya waxaa howlgal ballaaran lagu qaaday guud ahaan gobolka banaadir dhammaan afarta qaybood ay ka kooban tahay gobolka banaadir waxaana lagu soo qabtay walxo aadan milaysan karina marka qof muwaadin soomaaliyeeda uu arko ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuu gacanta ku soo dhigay waxyaabaha maandooriyaha oo aas-aas u ah amni darada iyo in qofka uu ku fekero inuu dhibaateeyo muwaadin soomaaliyeed oo a u jeeddaan mugga iyo culayska ay leeyihiin sidoo kale waxaa la soo qabtay intii lagu guda jiray howlgalka hub si sharci daraa loogu watay magaalada oo aan ka diiwaan gashanayn laamaha amniga iyo dad hub sitaa oo aan ahayn askar ka tirsan laamaha amniga dhammaantood waxaan rabnaa bulshada soomaliya inaan u caddayno ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo laamaha amnigu iskaashanaya waxay har iyo habeen u taagan yihiin laamiyada in loo adeego bulshada soomaaliyeed marnaba ma dhici karto askari boliis soomaaliyeeda inuu ku fakero in la dhibaateeyo ummadda soomaaliyeed mana u qoranba shakhsiyaddiisa ciidanka xilliyada la qoraayo wuxuu ku fekeraa in waxa uu qabanaya uu ka helaya ajir iyo xasanaad